ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka dunida oo maalin kasta marka laga reeba jimcaha aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga ee alfurqaan waa afarta bisha dulqacda sannadka kun afar boqol afar iyo afartanka hijriyada qodobada maanta oo arbaca ah barnaamijka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah kanaalka wararka ee alkataayib al ikhbaariya oo baahiyey qaybta labaad ee shirweynihii labaad ee jihaadka bariga afrika waxaad barnaamijka ku dhagaysan doontaan qayb ka mida isdaarka cusub ee alkataayib tira dad ameerikaan ah oo ku dhintay toogasho ka dhacday gudaha dalka maraykanka dibadbaxyo waaweyn oo ka dhacay dalka ingiriiska iyadoona ay ku dhaawacmeen tiro askar ah iyo bannaanbaxyo ka dhacay gobolka tigre oo lagu dalbaday in ciidamada ajaanibta ah laga saara halkaas qodobadaas ayaad dhegaysan doontaanay ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
الذي أسرى عرفت الله في النجوى وفي السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله عرفت الله عرفت الله عرفت الله
qodobadaasoo idil goordhow ayaad maqli doontaan inshaa allah aan ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka kanaalka wararka ee alkataayib al ikhbaariya ayaa baahiyey muuqaallo ku saabsan qaybta labaad shirweynihii labaad ee jihaadka bariga afrika qaybtan ayaa waxaa kasoo muuqanaya qaar ka mida culimmada iyo mas-uuliyiinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo kelimaad ka jeedinaya shirka labaad ee jihaadka bariga afrika haddaba waxaad kusoo dhowaataan qayb ka mida isdaarka cusub ee alkataayib
رايتنا ونحب ما يرضى لله من يرجو مولاه في مسعى الله غايتنا ونحب ما يرضى لله من يرجو مولاه في مسعى يا إخوتي سيروا في نوره وهدى في نوره وهدى سرنا سرنا سرنا بعون الله منهاجنا منهاجنا تقوى سرنا سرنا سرنا بعون الله منهاجنا
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين ما بعد يقول الله تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما أيها الإخوة في الله waxaan halkan ka ayidaynaa culummadayada bayaanka ay soo saareen maxaa ugu weynaa ilaahay diinkiisa in loo dagaalamo oo diinka la difaaco oo raayada towxiidka la difaaco waxaa alla leeyahay subxaanah yaa ayuha aladiina aamanuu istajiibuu lilaahi walirasuuli إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون waxaan marka rabnaa allah iyo rasuulkiisii waxay noogu yeereen nolol culimmadana jihaadkii bay noogu yeereen inaan ajiibno oo amarka allah iyo rasuulkiisa aan qaadanno taa waa midda koowaad wey gaaladan soo socota ama haddaba joogta waxaanu ka horgeynaynaa amarka alle oo ah aljihaadu fii sabiili illah waan la dagaalamaynaa alle wuxuu yidhi falyuqaatil fii sabiili illah aladiina yashruuna alxayaata addunya bilaakhira dadka aakhira raba alla dartii ha ula dagaalamaan gaalada labaa dhacaysa marka waman yuqaatil fii sabiili illaah fa yuqtal aw yaqlib dadka ilaahay dartii u dagaalamaa labay u qaybsamayaan rag shahiida oo alla dartii loo dilo iyo rag soo hara oo guulaysta oo raayada tawxiidka qaada oo adduunka oo dhan ku taagaaya labadaa unbay udhexaynayaan in sha allahu tacaala annaga iyo etoobiyaanka alla waana kala xukminaya taariikhda inta la ogyahay dagaalka iyaga ma joogsan nin halkan joogo culimmada ka mid ah wuxuu iiga sheekeeyey laba taariikh baan rabaa aan wax yar ka tilmaamo maalinkii taytayley loo bixiyey ay xabashadu soo duushay oo ay balcad soo gaareen magaalada xawaadley la yidhaahdo hooye waayeelah oo wiil soomaalidu maalintaa fallaar bay ku dagaalamaysa xabashadana qoriga waxay ku dagaalamaysay xabadda markii laga laga rido ee laga maxaa maxaa la odhanaya kaas haa intay marka sidaa leeyihiin fallaar madiid baa loo dhiibaya dhab dhab dhab ninba ninbaa marka dhallinyaro ah baa wuxuu qaatay fallaartiisii hooyadana way maqashay inay gaaladii xabashada ay timid waxay tidhi hooyo orod gaalada la dagaal waa hooyo soomaaliyeed wey taariikh bay ahayd labada kun iyo toddobadii afartan kun oo xabashaa baana soo gashay raggaa waa noolaayeen waa raggii la jihaaday wey raggan ilaahay wuxuu qadaray markaanu jihaadnay oon dagaalanay lug iyagoo kabala-aana muqdishoy ka lugeeyeen iyagoo meed iyo bakti oo kabala-aana ayay lugku galeen doolow oo soomaaliya dib uga baxeen maantana waa ku dhammaanayaan dhulkan insha allahu tacaala ummaddu ha jihaado jihaadaan isku diyaarinno allana waa noo hiilinayaa allah baan noo hiilinayo islaamkan alla magacii baan ku dagaalamaynaa waana guulaysanaynaa waxaan ku gebagabaynayaa abu hurayra radia allahu canhu isagoo sheekha oo waayeelah ayuu jihaadkii tegey wuxuu aaday shaam xadiidka ibni xibaan baa bisanadin saxiixin kusoo saaro aharkan shaam markii uu tegey ayuu xeebtii ka galay ribaad kayla yeertay marka gaaladii baa soo degtay baa layidhi muslimiintu waxay u yeeceen meeshii cadowga ahday abu hureyre isagoo waayeela buu dhaqaaqay markii meeshii la tegaali cadow ma jira waa la soo laabtay marka abu hureyre waa istaagay fa mara insaanun faqaala maa yuuqifuka yaa abaa hureyrata dadku waa laabtay maxaa u laaban weyda qaala samictu rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam yaquul mowqifu saacatin fii sabiili illahi khayrun min qiyaami leylati alqadri cinda xajar alaswad hal saac haddaan jihaadka istaagno wuxuu ka fadli badan yahay leylat alqadar inaan habeenkaas xajar aswadka alle aanan ku caabudno nabigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam xadiidka tirmidi oo warkayga u dambeeyo rag baa waxay jeclaysteen inay jihaad ka fadhiistaan nabigu wuxuu yihi laa tafcal ninkii rabi inuu fadhiisto fa ina muqaama axadikum fii sabiili illahi afdalu min salaatihi fii beytihi sabciina caaman hal mar aada gaalada saa ula istaagno toddobaatan sano inaan ilaahay caabudno halkaas maraa ka qiimo badan alaa tuxibuuna an yakfira allahu lakum waydkhilukum ljanna ma nahay maanta alaa tuxibuuna an yakfira allahu lakum waydkhilukum ljanna bala uqzuu fi sabiili illah faman qaatala fi sabiili illahi fuwaaqa naaqatin wajabad lahu ljanna nusa saaca ninka ilahay dartii u dagaalama janna u waajibayso waa guulaysanaynaa in sha allahu tacaala wajazaakum allahu khayra فالله غايتنا ونحب ما يرضى لله من يرجو مولاه في مسعى فالله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إيه مركة أبوه الرئيس waxaan idhi intii culimmada inoo tiri waxaa kaloon idhi intaynu qabada noo tiri insha allah bayaanka bayaankii ee fatwadii iyo bayaankii aan soo saaranayne insha allah waa wada ayidnay ilaahayna waxaan ka baryaynaa ummadda naga dambaysa aqbal inuu ka wada siiyo insha allah inana wada aqbalaan intaas kadib intaas intaasaan ku gaabsanayaa waxaan rabaa laba noqdo inta badan hal dhinac ayaa laga hadlay laba dhinac oo aan laga hadlay inaan ka hadlaan rabaa hadduu ilaahay ka raali noqdo Ee, qodobka koowaad wuxuu yahay waxaa meesha maanta fadhiya qiyaadadii ummadda waxaa meesha fadhiyo qabaa'ilkii dadkii maamulkooda hayay culimadii dadka la hadli jirtay ee, maxaan ku dhihi lahaaye iyo khutabadii qiyaadadii camalkana way joogaan laba arrin in la sameeyaan rabay oo inaan sameyno al-istikfaar waaltasaamux awalan qof kasta allah subxaanahu wa tacaala inuu u noqdo safxa jadiida la furo ilaahay istikfaartiisa inaan qof kasta inuu istikfaarsado meesha waa laga sheegay taas waxaan ku dari rabaa atasaamux qof kasta gurigiisa iyo qoyskiisa inuu ka bilaabo dariskiisa uu ku xijiyo yacnii dadka hadha waxbaa dhex maraayo ilka iyo carabaa isgaaraya dariska qoyska ee, maktabka jeyshka qof kastaba ah, waa amiir maamurna waa uu yahay marka horta dhexdeenna qof walba inuu meeshan ka qaato al-istikfaar watasaamux dadka naga dambeeyo si annagoo nadiif ah ilaahay subxaanahu wa tacaala aan u barina ducadeenna ugu aqbalo annagoo caloosheenna i nadiif isu tahay attaxalli bacda takhalli qodobka kale waxaan rabay eh, aan rabay oo wixii laga hadlay ka gaar ah waxaan dhihi lahaa qof kastoo meeshan joogo ugu yaraan qori iyo booshi uu haystaa caam ha ahaado ama khaas ha ahaado dadka khaaska iska lehne maalka ha la dayaco lama dhihin dadka hubka caamka hayane ugumaba sii jiraan marka waxaan dhihi lahaa qof kastaba dib u noqo isla xisaabtan intuusan ilaahay nala xisaabtamin qof walba markuu meesha ka noqdo mas-uuliyaddiisa dib ha ugu noqdo inta dayacanta ilaahay aan uga toobadkeeno aan uga toobadkeenno hadday wixii ka dambeeyana bog cusub aan furanno marka insha allah meeshan fursad ha noo noqoto camalkana min jadiid ilaahay inta u toobadkeenno istikfaartii tasaamuxii isla xisaabtankii aan kusii darno ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu nasri caajil ahna siiyo haddaan intaas samayno oo aan annagii istasaamuxno wixii dembi naga dhacay aan ilaahay ka towbad weydiisanno wixii xisaabaad ahaa oo tasaruf xun ahaa dadka qof kasta amiir ah dadka uu amiirka u yahay wuxuuna way dhex marayaan kolley waa khasab marka insha allah istikfaartaas tasaamuxaas iyo isla xisaabtankaas aan samayno jazaakum allahu khayr aljazaa wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh ما خاب من يبغي دوم الرضا مولاه من أنفس تهفو شوقا إلى الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله أما بعد إلهي baa ku mahadsan loo suurtageliyey mu'tamarkan looga hadlayey oo looga tashanayey masiirka muslimiinta Ee marka xiga waxaan ayidayaa fatwadii sharciga ahayd iyo go-aanadii siyaasiga ka soo baxayna waan ayidsanahay ilaahay ha noo barakeeyo Ee marka xiga waxaan u baaqayaa muslimiinta bariga afrika gaar ahaan ummadda soomaalida ee dhulkoodii lagu hardamayay cadow kusoo duulay inay baraarugaan oo dhagarta cadowgoodu u maleegayo inay iska ilaaliyaan oo waxa dhulkooda ka socda ay la socdaan iyo waaqaca ay ku sugan yihiin ay ogaadaan saliibiyiinta iyo dabar ilifka la socdaa huba inaysan waxba u reebaynin fasaadna aysan ka reebaynin ayna kala gaabinaynin Eh, diinan wa dunyaa diintooda iyo adduunkoodaba wax walba inay ka fasahaadinayaan taana inay ku baraarugaan Eh, waxaan leeyahay ummadda muslimiinta ahu diinkooda iyo sharafkooda iyo sarawaadkoodaba inay ilaashadaan ayaga laga rabaa ilaahayna fardi buu uga dhigay waana ku waajib yeelay nusuustana tilmaamaysa in ummaddu ilaashato diinteeda iyo nafteeda iyo maalkeeda iyo xariimkeeda waa nusuus sharciyo ee diinta ilaahay amrayso cudurdaarna ma yeelan qof ee gaal u hoganaya ee u aamusan ee ku raalliya ummaddu wax badan bay awoodaan oo laga rabaa inay sameeyaan waxayna awoodinna ilaahay baa ugu cudurdaaray taa ka hadli maayo yayna ka sugin ummadaanu xukuumadda riddada ah inay u ilaalinaysa kiyaankooda iyo jiritaankooda bal waxay bixinaysaa dhulkoodii bay dhiibaysaa dalkii oo dhan bay dhiibtay dekedihii bay bixiyeen waad garanaysaan etoobiyay siiyeen badihii bay dhiibeen kenya qayb baa la siiyey etoobiya qayb baa la wada siiyey qaybna kenya la siiyey waxay bixiyeen tharawaadkii iyo hantidii bay bixiyeen macaadintii bay bixiyeen iyo batroolkii iyo wax allaale wixii ku jiray dhulkaasoo qiimo laha bay bixiyeen oy shariikada calooshadu shaqaysta ay siinayaan shariikada kuwa gaar loo leeyahy kuwa dowliyaba ay u saxiixeen idinku aad ogtihiin kulamada ay la gelayaan murtadiintu shariikaadka amaba duwalka ay la gelayan waad garanaysaan cid walba waad xusulduubaysa imaaraad iyo turki iyo maraykan iyo keyrkiiba waa kuwa dalka ordaya ciidamo keenayo daroos keenaya maxay u socdaan waxaa la boobayaa waa khayraadkiina ummaddu ha baraarugeen nimankay ka sugin inay wax u ilaalinayaan waxaan la hadlayaa shabaabka muslimiinta shabaabka inayna ku kadsoomin shabaqa loo daadiyey oo waxaan baraha bulshada loo yaqaano inkaarta ku dhacday kuwaas inaysan ku baabi'in baan ugu baaqaya oy diintooda bartaan oo ay dalkooda ilaashadaan ay mufakiriin noqdaan fikiraya ummadna waxaa laga qiimeeyaa bulsho waxaa laga qiimeeyaa shabaabkooda hadduu shabaab mutadayin oo mutamaasig oo qiimo leh hadduu yahay ummaddaasi way badbaadaysaa lagama qiimeeyo tharawaadkeeda batroolkeeda iyo riskeeda dahabkaa lagama qiimeeyo bal shabaabka u soo koraya ayaa laga qiimeeyaa hadduu dariiqa saxa haysto way badbaadi ummaddaas shabaabkana waan la dardaarmaya akhiiran mujaahidiinta waxaan leeyahay dhibka maanta dhacaya iyo dagaalka cadow soo qaaday waa noo qeybsan yahay ilaahay baa noo qeybiyey qaybna isagaa qaatay qaybna annaguuna saaray annaga wuxuuna saaray al-isticdaad diyaargarow iyo inaan la dagaalano cadowgaas una diyaargarowno inaan u midowno inaan u sabarno iyo thabaat ayuuna amriya taqwa allah casa wajal isna wuxuu qaatay khudadkooda iyo dhagarahooda iyo shirqooladooda inuu fashiliyo wamakaruu makran wamakarnaa makran wahum laa yashcuruun wamakaruu wamakar allah wayamkuruuna wayamkuru llah wallahu khayru lmaakiriin aduu akhriya inahum yakiiduuna kaydan wa akiidu kayda haddaan anagu isku dayno dhagaraha iyo khudadka ay dejinayaan oo laxda kasta ay u fadhiyaan ma fashili karno lakin ilahi baa fashilinaya annaguna inta alla nasaaro muuqata aanu qaadano jazaakum allah khayr منهاجنا تقوى سرنا سرنا سرنا بعون الله منهاجنا منهاجنا تقوى ما خاب من يبغي دوم الرضا بالله ما خاب من يبغي دوم الرضا مولاه فالله غايتنا ونحب ما يرضى لله من يرجو مولاه في مسعاه الله غايتنا ونحب ما يرضى لله من يرجو مولاه في مسعاه qaybaha haray waxaad caawa insha allah ku dhagaysan doontaan barnaamijka dhuuxa waraysiyada خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله في السور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى qaybaha dambe ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla soo gaarnay wararka laga helayo gudaha waddanka maraykanka ayaa sheegaya in saacadihii lasoo dhaafay gobol ka tirsan dalkaasi uu ka dhacay weerar toogasho ah oo gallaaftay nolosha dad amerikaan ah sida ay xaqiijiyeen mas-uuliyiinta waddankaas inta la xaqiijiyey ugu yaraan afar ruux ayaa ku dhimatay toogasho ka dhacday gudaha guri dabaq ah oo ku yaala magaalada naash ee gobolka texas ee dhaca koonfurta dalka maraykanka waaxda booliiska ee magaalada ayaa shaaca ka qaaday dhimashada afarta ruux ee weerarka lagu dilay kuwaasoo ay sheegeen in meydadkooda laga helay gudaha dhismaha waxayna intaasi ku dareen in falka markan loo xiray ruux looga shakisan yahay inuu ka dambeeyo weerarka eedaysanaha waxaa la xiray markii uu kasoo baxay guriga uu weerarku ka dhacay ayaa lagu yiri war qoraal ah oo kasoo baxay xafiiska gudoomiyaha magaalada uu falkan ka dhacay ma jiro wax faahfaahin ah oo ku saabsan macluumaadka afarta ruux ee weerarka lagu qaarijiyey sidoo kale saraakiishu ma aysan shaacin xogta ruuxa loo qabtay weerarkan toogashada ah dalka maraykanka ayaa waxaa caadi ka ah in si maalinla ah looga soo tabiya dhacdooyinka noocan oo kale ah iyo weerarada hubaysan ee laayaanka ah kuwaasoo ay geestaan dadka ameerikaanka ah dowladda dalkaasi ayaana ku guuldaraysatay dadaallo dhowr ah oo looga hortegayo falalka noocan oo kale ah dhanka kale dibadbaxyo waaweyn ayaa ka dhacay dalka ingiriiska iyadoona ay ku dhaawacmeen tiro askar ah rabshado aada u ballaaran ayaa ka dhacay magaalada kardif ee ka tirsan waddanka ingiriiska rabshadahan ayaana si weyn ugu sii baahay waddooyinka waaweyn ee magaalada kadib markii laba qof oo dhallinyaro ah ay ku dhinteen shil gaari oo lagu eedeeyey inay ka dambeeyeen ciidamada booliiska banaanbaxyadu waxay isku bedeleen isku dhacay ee dhexmaray booliiska iyo dadka shacabka ah ee mudaaharaadka ka dhigayay qaybo ka mida magaalada sida ay soo wariyeen saraakiil ka tirsan ciidanka booliiska oo isku dayay inay soo gebagabeeyaan xaaladda cakaran ee ka taalan magaalada kardif taliyaha ciidamada booliiska ee sotwalis ayaa sheegay in xiriirka ka dhexeeya shilka iyo rabshadaha aysan weli kala caddayn isagoo xusay in rabshadahani ay ciidanka booliiska kaga dhaawacmeen laba iyo toban askari dadka kacdoonka kaga soo horjeeda ciidamada ammaanka ayaa sheegay in booliiska ay ku lug lahaayeen shilka ay ku dhinteen labada qof ee dhallinyarada ah laakiin booliiska ayaa dhankiisa sheegay in askartu ay goobta soo gaareen markii uu shilka dhacay kadib banaanbaxayaasha ayaa dabqabad siiyey gaadiid badan intii uu socday isku soo baxa waxayna booliisku xidheen dhowr qofood ay ku eedeeyeen inay ku lug leeyihiin banaanbax ugu dambeynna dibadbaxyo ka dhacay gobolka tigray ayaa lagu dalbaday in ciidamada ajaaniibta ah laga saaro halkaas kumanaan qof oo tigrey ah ayaa isugu soo baxay gobolka dhac waqooyiga itoobiya ee tigreega iyagoona dalbanaya in dib loo soo celiyo dadkii ku barakacay colaadii gobolkaasi ka socotay muddada labada sano ah iyagoo dhanka kala dalbaday in ciidamada ajaaniibta ah laga saaro halkaas goobaha ay isugu soo baxeen banaanbaxyaasha waxaa ka mid a magaalooyinka maqalla adigaraad iyo shire waxa ayna siteen boorar ay ku qoran yihiin halkudhigi ay ka mid yihiin waa in dadka soo duulay ay ka baxaan dhulkeenna sida uu muujinayo muuqaal laga sii daayay tv-ga tigreega maamulka ka dhisan gobolka tigreega ayaa cabasho ka muujiyey sii joogitaanka ciidamada ajaaniibta ah toddobaadkii hore ayuu kitajow ruudda hogaamiyaha xukuumadda gumeel gaarka ah ee gobolka tigray uu sheegay in ciidamada eritariya ay dhowaan ka hor istaageen kooxaha kormeerayaasha fulinta heshiiska nabadeed ayna u diideen inay shaqadooda qabsadaan gobolka tigreega ayaa waxaa weli ku sugan ciidamo ka socda xukuumadda asmara iyo ismaamulka amxaarada waxaana markii uu dhacay heshiiska xukuumadda abiy axmed iyo jabada t b lf la sheegay inay halkaasi ka geesteen falal isugu jira dil kufsi iyo dhacin ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق guud ahaana intaas ayaan kusoo afmeeraynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid lamida waxaan idinku dhaafaynaa fii amaanillaah wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh في جزري عرفت الله وفي الأنهار إذ تجري عرفت الله فسبحان الذي أسرى عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى في وفي السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله